wacan oo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya ayaa waxaanu ku soo qaadanaa xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha bulshada ee toddobaadkii tegay guud ahaan dalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir magaalada muqdisho ayaa waxa uu sameeyey barnaamij nooc cusub ah kaasi oo lagu daahfurayo qaabka magaalada muqdisho ay yeelan doonto maamul ahaan xilliyada soo socda ayadoo guud ahaan dalka soomaaliya haatan uu qaatay nidaamka federaalka ayaa dhanka kale waxaa muran aada u ballaarani uu ka taagan yahay qaabka magaalada muqdisho iyo weliba nooca ay noqon doonto kolka laga hadlayo maamulada federaalka ah ee dalka haatan uu u xuubsiibtay haddaba dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreeyey waxaa maamulkan cusub ee gobolka banaadir uu weydiinayaa sida ay u arkaan magaalada muqdisho siday u ekaan doonto kolka la gaadho xilliyada soo socda haddaba dad lagu qiyaasay in ka badan laba boqol oo qof oo laga soo kala aruuriyey degmooyinka kala gedisan ee gobolka banaadir ayaa waxaa haatan loo furay shir loogu magacdaray madasha iyo magaalada muqdisho shirkani ayaa raggii ka hadlay qaar ka mida waxa ay sheegeen in ugu dambeyn dadka afkaartooda la tixgelin doono islamar ahaantaana reer muqdisho ayaan ku ekaan doonin qorshaha ee gobolada dalkana la weydiin doono nooca maamul ee ay magaalada muqdisho yeelan doonto mustaqbalka waa kan waryaheena muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdi faarax juuxa ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay barnaamij loogu magacdaray hiigsiga caasimada ee magaalada muqdisho barnaamijkaas way ka soo qayb galeen xildhibaanada labada gol ee dowladda soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale xogyaha guud ee gobolka banaadir subaydi maxmed mukhtaar ayaa sheegtay in barnaamijkan looga gol leeyahay sidii dowladda loo baahin lahaa islamarkaana loo aruurin lahaa aragtida dadka ku nool toddobiy tobanka degmo ee gobolkan banaadir oo dadka talada dib loogu celinayo iyadoo loo maraayo barnaamijyo fara badan sida daadijinta maamulka aragti wadaagga isxilqaan iyo isku tashi dadweyne si loo helo hiigkii caasimad oo ku salaysan aragtida muqdishaawiga barnaamijkan wuxuu ka hirgelayaa dhammaan toddobiiy tobanka degmooyin ee gobolka banaadir ujeedooyinka barnaamijka aragti wadaagga ku saabsan yahay waxaa ka mid ah kow in talada iyo go-aan qaadashada ay ka ay ka soo bilaabto shacabka si ay u noqdaan dad talo ku leh habka ay rabaan in lagu maamulo ama lagu matalo in daadijinta maamulkaasi loo helo go-aano ku dhisan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabida cabdi maxamed ayaa sheegay in barnaamijkani uu yahay mid muhiim u ah caasimada muqdisho loona baahan yahay in laga wada qayb qaato waxa uuna intaa ku diray hadalkiisa in aragtida ka soo baxda barnaamijkan la doonayo in laga hirgeliyo toddobiy tobanka degmo ee gobolka banaadir shacabka ku dhaqanna uu maamulka gobolka banaadir la fadhiisan doono si loo ururiyo aragti dhisaysa caasimada muqdisho
middaa degsan heer gobol heer degmo heer waad heer laan heer ulub ama heer ugu dambayntii guri eegaas marka aragti wadaagaas qof walba sida ha ogaado haddii ay noqon lahayd arrimaha bulshada ama adeega asaasiga hadday noqon lahayd arrimaha horumarinta dhaqaalaha hadday noqon lahayd arrimaha amniga hadday noqon lahayd arrimaha siyaasadda gobolka banaadir wuxuu soo bandhigi doonaa hab xisaabeed system ku fadhiyo oo la yidhahdo public finance management haddii la dhigasi online tani waa fursad ee muqdishaawiyiinta oo ka kooban soomaali oo dhan ay ka wada qayb qaadanayaan oo ay ka qaadanayaan aragti midaysan oo ku aadan wax kasta oo taabanaya noloshooda wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa soo jeediyey in la baahiyo wada tagshigan waxyaabaha ka soo baxa islamarkaana la gaarsiiyo gobolada soomaaliya oo dhan si caasimada muqdisho ay u noqoto muraayada dalka tashiga oo dastuuriga aan la yeela muqdishaan gudaheeda waxaan dhabaa dibeedkan hadda la bilaaboy inuu aada u fiican yahay gobolka banaadir ama magaalada muqdisho waa meel qiimo weyn soomaali taariikhdeeda ku leh markaan fiirino boqolaal sano ka hor harajadeyna hal maalin wax lagnoo soo gooyo lowtashiga in la badiyo waxaan kula jeclaan lahaa inaan gudoonka iyo reer muqdisho loo sheego stratejiga dibeedka lagu geli lahaa in laga yimaado lowtashiga lagu dara xataa gobolada kale in lagu daro gobolada kastaa la yidhaahdo taanaan u rabnaa shay aragti waxaan qabaa markaas inaan heli karno wada ogol ama consensus wax ku yimaado oo an keeno gobolka banaadir uu noqdaa gobol soomaaliyeed caasimada ay noqotaa caasimad soomaaliyeed oo la iska arki karo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdifaarax siciid juxa ayaa sheegay in talo ay ku wanaagsan tahay mid shacabka ka bilaabata isla markaana ay noqoto mid caasimada u horseeda inay la baratarto caasimadaha caalamka ee horumaray
bashigaan oo dastuuriga aan la yeelano bishaan gudaheeda waxaan qabaa dibeedkan hadda la bilaabo inuu aad u fiican yahay gobolka banaadir ama magaalada muqdisho waa meel qiimo weyn soomaali taariikhdeeda ku leh markaan fiirino boqolaal sano ka hor harajadeyna hal maalin wax lagnoo soo gooyo iyo bashiga in la badiyo waxaan kula jeclaan lahaa inaan gudoonka iyo reer muqdisho loo sheego stratejiga dibeedka lagu geli lahaa in laga yimaado oo bashiga lagu dara xataa gobolada kale in lagu daro gobolada kastaa la yidhaahdo taanaan u rabnaa shay aragti waxaan qabaa markaas inaan heli karno wada ogol ama consensus wax ku yimaado oo an keeno gobolka banaadir uu noqdaa gobol soomaaliyeed caasimada ay noqotaa caasimad soomaaliyeed oo la iska arki karo